markana waxaad ku soo dhawaataan warkii habeenimo ee raadiyo muqdisho waxaana la diyaar ah axmed cumar muuye
habeen wanaagsan halkan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ugu doorka roon hay-adda socdaalkii jinsidaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay in si kumeel gaara loo hakeeyey bixinta qabashada codsiga baasaboorka madaxweynaha galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb kusoo dhaweeyey madaxweynihii hore ee galmudug axmed geele ducaale xaab gudoomiyaha gobolka banaadir oo ay weeliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa ayaa dhagax dhigay waddada dheer ee degmada dayneyle oo laami laga dhisi doono wasiirka caafimaadka soomaaliya ayaa sheegtay in la baarayo sababta ka dambeysay xarga lagula kacay agaasimaha maamulka maaliyadda waaxda caafimaadka soomaaliya waa wasaaradda caafimaadka soomaaliya wararka akhbaaraadka dibaddan waxaa ugu waaweyn maraykanka oo beeniyey burcadnimo maaskare oo lagu eedeeyey intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii qodobadii ugu waaweynaa ee warkan habeen markana warkii fidsan madaxweynaha galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb kusoo dhaweeyey madaxweynihii hore ee galmudug axmed geelle ducaale xaab maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya madaxweynihii hore ee maamulka galmudug axmed ducaali geelle xaafe ayaa lagu soo dhaweeyey maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug iyadoona deegaanka godin labaduleedkiisa madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qorqoor uga hortegay wafdi ballaaran uu hogaaminayo intaasi kadibna loo soo gudbiyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ugu horreyn waxaa soo dhaweynta ka hadlay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo waxa uuna sheegay inuu magaalada dhuusamareeb kusoo dhaweynayo mudane axmed ducaali maanta waxaan soo dhoweynay runtii madaxweynihii aabbihii galmudug oo taariikh iyo xusuus weyn ku leh galmudug isu keenay u tanasulay odatinimo aan horay galmudug u soo marin ka geystay maantay in halkaa la wada joogo sababteeda lahaa sidoo kale wixii ugu dambeeyey ama odatirnimadii iyo heshiiskii iyo tanasulkii ugu dambeeyey maantay u muujiyey galmudug oo runtii aan dhihi karno maanta waxay u tahay reer galmudug maalin taariikhi ah oo ay dhammaatay khilaafkii iyo waxaabihii yararkaayoo jiray iyo haddii wax laga dhex fiirinaya galmudug dhexdeeda waxaan rabaa halkaa inaan ka caddeeyo wax walba oo kala duwanaansha ahaa oo jiray waa ka heshiinay aniga iyo madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf dhinaca kale madaxweynihii hore ee maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaafe ayaa waxa uu uga mahad celiyey soo dhoweynta maanta loogu sameeyey magaalada dhuusamareebe waxa uuna sheegay in diyaar uu u yahay in galmudug uu wax ka dhiso islamarkaana horumarka deegaanada galmudug kaalintiisa kaga aadan uu ka qaato aad iyo aad baa idinku mahadnagayaa soo dhoweynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iga raalli ahaada dadka kuma tirin dhaqaan anugu wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo ummadda axrada joogta oo dhan kulligiin aad iyo aad baad mahadsantihiin sida quruxda badan noo soo dhoweyseen lixdan kilomitir baad naga soo dhoweyseen arrin sahlan maaha ilaahay waxaan ka rajaynayaa galmudug inay raysato dadka kulligood galmudug inay raysataa loo baahanya galmudug dhibaato inay sii haysto looma baahno anugu geed fadhi keliya maahaye waxaan rabaa inaan iska fadhiyo galmudug maba ka tagaayaba xamar dambe uma socdo qof walba uu ogow inaan jidadka iyo dakadaha iyo inaan isaan rabo halkaasan iska aadahay Ya, ayadana waxaan rabaa ha laygu soo taakuleeyo axmed cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
gudoomiyaha gobolka banaadir oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa ayaa dhagax dhigay wadada dheer ee degmada dayniile oo laami laga dhisi doono nuur saciid tahliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada dheer ee isku xirta aargada degmada daynine ama wadada kuliyada jaalisiyaad ilaa gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe wadadaasi oo hormarta xarunta degmada daynine wadadani uu duqa magaalada muqdisho dhagax dhigay ayaa ah mid aada u burbursaneed oo dhismaheeda ay baahi weyn u qabeen bulshada reer daynine islamarkaana isticmaalkeeda dhibaatooyin kala duwan lagala kulmi jiray gudoomiyaha degmada daynine ee gobolka banaadir maxamed abuukar cali jacfar ayaa ka hadlay muhiimadda wadadani maanta waa maalin weyn waa maalin aada u farxad badan waa maalin jidkan eh, dhismihiisii la dhagax dhigay insha allahu aanan rajaynayn inuu socon doono war badan waxbaa geli mayno dhammaan dadka deegaanka waxaan umaleynayaa iyo ummadda muslimka awaba in jidkaanu jid wax tari doono uu noqon doono gudoomiyaha maanta noo dhagax dhiga- noo dhagax dhigana waa ku mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane ibraahim cumar mahadale ibraahim dheere ayaa u mahad celiyay cid kasta oo kaalin ka qaadatay hirgelinta mashruucani
intii qayb ka qaadatay oo kamid yahay gudoomiyaha degmada dayniile gudoomiyaha eh, xaad oo guddiga qabanqaabada uu yahay gudoomiye xaaji mere indhayare case shaacuur xaaji cali siino inta aan ka tagna raalli ahaada kulligiina waa waa mudan tihiin insha allahu dadaalkaana ammaantaya aad gasheen oo u waktiga badan aada geliseen suurtagalnimadeeda iyo mirihii ka soo baxay waad arkaysaan
xildhibaan mustaf sheekh cali dhuxlo oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka soomaaliyeed waxa uu bogaadiyey mashruuca lagu dhisayo wadada dheer ee degmada daynine
maanta waxay noo tahay guul waxay guul u tahay gobolka banaadir waxay guul u tahay shacabka ku nool degmada daynil oo iyagii gobolka banaadir ay si kaashanayaan inay eh, wadadan maanta ay dhagax dhigaan insha allahu tacaala waxaan rajeynaya inay guul noogu dhammaato gobolka banaadirna dadaalka ay u muujiyeen shacabka degmada daynil taarikhda qori doonta gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish waxa uu ka hadlay ahmiyadda mashruucan iyo kaalinta maamulka gobolka banaadir
waxay fursad u tahay zaxmo kasta oo ku timaada waddooyinka magaalada muqdisho gaar ahaan waddooyinka eh, balcad iyo xamar iyo xamar iyo afgooy waddadan waa waddo am- xambaarsan muhiimad badan haddii aan laydmo dhismaha waddadan waxaa iska kaashanaya sida boorka gadaasheeda aba ku qoran maamulka gobolka banaadir iyo bulshada reer daynel bulshooyinka kale ee ku nool degmooyinka gobolka banaadir waxaa looga fadhiyaa inay ku dhiiri geliyaan maamulkooda ee dhismaha waddooyinka degmooyinkooda mara ama hortooda sida reer daynel oo kale nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
hay-adda socdaalka iyo jinsidaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa shaaciyey in si kumeel gaar ah loo hakiyey bixinta qabashada codsiga baasaboorka naciimo cabdifataax ayaa warkan inoo faahfaahinaysa
hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay in si ku meel gaar ah loo hakiyey bixinta qabashada codsiga baasaboorka iyadoo laga duulayo taxadarka laga muujinayo fiditaanka cudurka coronavirus agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya korneyl maxamed aadan koofi oo la hadlay wakaalada wararka ee soona ayaa sheegay in la hakiyey qabashada codsiga baasaboorka ilaa iyo wargelin dambe saameynta fayraska corona awgeed tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada la xiriira ka hortagga fiditaanka covid nteen oo ay waddo dowladda soomaaliya iyadooy jiraan wacyigelinno joogta oo ay hay-adaha dowladda soomaaliya u sameynaysa qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed cudurka coronavirus ayaa saameyn dhan kasta ah ku yeeshay nolosha bulshada caalamka iyadoo ay barbar socdaan dadaalo dowladdu ay ku yareynayso korarka waxyeelada cudurka coronavirus
wasiirka caafimaadka soomaaliya ayaa sheegtay in la baarayo sababta ka dambeysa xarga lagula kacay agaasimaha maamulka maaliyadda wasaaradda caafimaadka soomaaliya doctor resa fawzi abikar nuur wasiirka caafimaadka soomaaliya oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in ay weli aysan caddayn sababta ka dambeysa xarga agaasimaha waaxda maamulka maaliyadda wasaaraddaasi raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan maanta isugu yeernay warbaahinta in aan uga warbixinno xariga agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka maxamuud maxamed maxamed buulle oo ah agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka waxaa la xiray afartii abril labada kun iyo labaatankii habeenkii fiidnimo maray saacadda ku aadaneed sagaalka ilaa iyo hadda wasaaradda lalama soo wadaagin sababta loo xiray waxaana socdo baaritaan badan wasaaradda waxay arrinkan kala shaqeynaysaa xer ilaaliyaha qaranka hanti dhowrka iyo cid ciddii kale ee sharci ahaan ay arrintan qusayso waxaan diyaar u wada nahay baaritaan waafi ah oo ku aadan wasaaradda iyo iyo ma aragtay in aan diyaar u nahay cid walbo lala soo xiriiri karo oo wasaaradda qusayso asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
howlgal ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka sameeyeen deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayay ku dileen laba iyo toban maleeshiyaadka kooxda argixisada ee al-shabaab cabdulaahi cabdiraxmaan muuse ayaa warkan inoo faahfaahinaya howlgalkan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka sameeyeen tuulooyinka buulo urunji malable siigaale iyo busley oo hoos yimaado deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose ayay ku khaarijiyeen labiiyo toban maleeshiyaad oo ka tirsan argixisada al-shabaab kuwaas oo ku dhuumaaleysanayay deegaanadaas howlgalka ayaa yimid kadib markii ciidanka ay ka warheleen in maleeshiyaadka argixisada ay ku dhuumaaleysanayaan beero dad shacab ay leeyihiin oo ku yaala deegaankaas madaxa howlgelinta ururka siddeetan iyo afraad ee xoogga dalka laba xidigle siciid xuseen oo idaacadda ciidamada qalabka sida sidaa u sheegay maleeshiyaadka argixisada inay gaarsiiyeen jab xoogan islamarkaana ay soo bandhigayaan cadiimo muujinaya khasaaraha la gaarsiiyey dhinaca kale duqeyn ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamada soomaaliya iyo taliska maraykanka ee loo yaqaano africom ayaa ka dhacay deegaanka mubaarag ee gobolka shabeellada hoose waxaana lagu dilay sideed ka tirsan argixisada al-shabaab
golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ansixiyey miisaaniyadda sanadka labada kun iyo labaatanka ee maamulkaasi siraaji sheekh isxaaq ayaa warkan baydhabo inaga soo diray
baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa maanta ansixiyey sharciga miisaaniyadda labada kun iyo labaatan oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed intaan la ansixin ka hor sharciga miisaaniyadda waxaa jiray qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka oo su-aalo ka keenay sharciga miisaaniyadda baarlamaanka maanta kooramka soo xaadiray oo tir ahaan gaarayay siddeetan iyo toddoba mudane codka oo go-antaag ahaa siddeetan iyo afar mudane ayaa ansixiyey sharciga miisaaniyadda hal mudane ayaa diiday halna wuu ka aamusay hal mudane oo kale ayaan la ogeyn mowqifkiisa gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed doctor ali saciid fiqi ayaa ku dhawaaqaya natiijada maanta khamiistii aynu soo dhaafnay golaha wasiirada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed waxay meel mariyeen sharciga miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda iyadoona maanta ay meel mariyeen golaha wakiilada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed siraajhaysaaq warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa magaalada jowhar ka wada kulamo lagu dardargelinayo wacyigelinta ka hortaga caabuqa covid sagaal iyo toban abuukar maxamed bacdle ayaa warkan inoo faahfaahinaya kulankaani ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ujeedkiisu ahaa in la dardargeliyo wacyigelinta cudurka coronavirus si bulshadoodu feejignaadaan khatartiisa kulanka ayaa waxaa kasoo qayb gala hay-ada caafimaadka ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle dowrada bulshada rayidka waxaana diiradda lagu saaray in lasii xoojiyo iskaashiga ku aadan ka hortagga covid sagaal iyo toban oo dunida kusii faafaya kulanku markuu soo idlaaday ayaa waxaa saxaafadda u warbixiyey wasiiru duulaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabelle muxudiin mukhtaar macalin shirkan ayaa waxaa ka soo baxay qodobo aada runtii muhiim u ah isla markaasna ee, lagu dejiyey qorshe cad iyo sidii wasaaradda iyo hay-adaha isaga shaqeey maxaa la yidhaahdaa ku shaqada leh ee xaaladan iyo dhammaan ururada bulshada qeybahooda kala duwan ayaa waxay meel isla wada dhigeen sidii looga shaqeyn lahaa ee, xaaladan soo korortay wasiirka hadalkiisa sii wata ayaa bulshada ugu baaqa in ay u dhiganuglaadaan wacyigelinta cudurka covid 19
Eh, runtii eh, annaga oo matalayn wasaaradda caafimaadka waxaan rabnaa inaan eh, wax yar ugu gudbino shacabka eh, hirir shabeelle guud ahaan annagoo markaas farayno in ay qaataan awaamiirta wasaaradda caafimaadka wacyigelinta isla markaasna ay yareeyaan eh, meelaha ay isugu imaanayaan waxaynu wada ognahay eh, in eh, jaamacadihii iskuuladii eh, goobihii shaqada dhammaan la wada fasahay
maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa ka soconaya magaalada jowhar wacyigelin ku aadan ah, cudurkani iyo bulshadu iminka si weyn ugu baraarugeen khatarta uu leeyahay covid sagaal iyo toban abubakar maxamed bacadile warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleedka hirshabelle magaalada jowhar
halkaad warkaasi habeenimo aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana wararkii dibadda maraykanka oo beeniyey burcadnimo maaskara lagu eedeeyey dowladda maraykanka waxba kama ogeyn ee shixnada ee maaskarooyinka ah oo lagu loo waday dalka jarmalka taas oo saraakiisha barliin ay maraykanku ku eedeeyeen in ay leexsadeen garo ay u u leexsadeen garoonka diyaaradaha bangkok waxaa sidaasi sheegay afhayeen u hadashay safaaradda maraykanka ee thailand hadalkan ayaa yimid kadib markii xogayaha arrimaha gudaha ee berlin uu sheegay in laba boqol oo kun oo maaskaro ah oo loo loo soo waday dalka jarmalka loo leexsaday bangkok loona weeciyey maraykanka taas oo ku qeexay ficil burcadnimo oo casri ah dowladda maraykanka ma qaadin wax tallaabaha oo ku leexsanayso eh, qalabkan loo waday jarmalka mana ka warhayso shixnada noocaas ah ayay sheegtay ay u sheegtay reuters afhayeen safaaradda maraykanka ee bangkok u hadashay warkii habeen waan iga tacdu warkeena uu seega waxay dib ugu barbaaran kartaa beejkan internetka ku leenahay radio muqdisho donet idinkuna waa ku mahadsantihiin la socodka warka habeen nabadgelyo